bsmi illaahi الرxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى alih wasxaabih ajmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa raximah اllah tacala bsmi اllaahi الraxman الraxim abwaabu الsowm sowmkii abwaabtiisii weeyaan qala alimaamu raximah اllah baabu maa jaءa fii fadli shahri ramadaan bisha ramadaan fadligeeda wixii ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay qaala alimaamu abu ciisa xadahanaa abu kurayb moxamed bnu اlcalaaء bni kurayb qaala xadahanaa abu bakr bnu cayaash wa huwa shucbة can اlأcmash can abi saalix can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana awalu leylatin markay tahay habeenka ugu horeeyo min shahri ramadaan bisha ramadaan ah sufidat ishayaatiinu shayaadiinta waa la xirxiraa wamaradat ljinni iyo jinniga kuwooda madaxa adag marka wamaradat ljinni ishkaalay xallinaysaa oo ah dadku iyadoo ramadaan lagu jiro ayaa dembi ka dhacaa marka haddii shayaadiinta laga xirxiray maxaa dembiga ku ridaayo de waxaa ku ridaya naftii oo baaqi u ah iyo iyo shayaadiinta kuwa la xirxiraya oo ah kuwa aadka u ad adag oo u qallafsan amaa kuwa kale oo aan ayagu maradada aan ahayn iyagaas laftooda wax waa dhumin karaan wagulliqat abwaabu nnaari naarta albaabkee albaabkeedana waa la xiraa albaabadeeda falam yuftax minha baabun albaab lama furo wafutixat abwaabu ljannati ayaa la furaa falam yuglaq minha baabun albaab lama xiro wayunaadii munaadin mid dhawaaqaa dhawaaqayo yaa baagiya alkhayri aqbil war midka khayrka rabow soo jeeso wa yaa baagiya shari aqsir sharta midka dalbayow joog oo joogso walilaahi cutaqaa'u min annaar alla wuxuu leeyahay kuwa naarta laga xoraynayo wadalika kula leylatin arrinkaana waa habeen kasta oo bisha ka mid ah haddii la yidhaha marka wayunaadii munaadin haddaan la maqlaynin oo dadka dhagahoodu aynan ku dhacaynin nidaha faa'iidadiisu maxay tahay jawaabta marka culimmada waxay yidhaahdeen faa'iidada ku jirtaa waxay tahay qofka mu'minka ah iimaanka uu qabo iyo sida uu u aaminsan yahay hadalka rasuulka ayaa waxay ka dhigan tahay inuu maqlaayo kale taasaa marka ku bixinaysa inuu ka faa'iideysto ayb xadiidka marka iyo tarjamada mudaabaqadoodu daahir waaye bisha fadligeeda ayaa xadiidku ka waramaya tarjamadana sidaasay ahayd qaala wa fi lbaabi can cabdiraxmaan bni cawf wabni mascuud wasalmaan qaala xadahanaa hanaadun wahuwa bnu sariy abu sariy alkuufiyu qaala xadahanaa cabdatu wahuwa cabdatu bnu sulaymaan walmuxaaribiyu wahuwa cabduraxmaan almuxaaribiy can moxamed bni camrin wahuwa moxamed bnu camr bni calqamata can abi salama huwa abu salamata bnu cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal ll ly slam man saama ramadaana ramadaan qofkii soomo waqaama hu istaago iimaanan waxtisaaban oo ku istaago iimaan rumayn ou rumaysan yahay ikhlaas waxtisaaban iyo ajartirsi isagoo ajarka uu ka helayana rumaysan oo ku xisaabtamayo gufira lahu maa taqadama min denbih dembigiisa wixii hormaray waa la dhaafaa waman qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih tarjamadan marka waxay ka hadlaysaa soonka fadligiisa bishii aaway marka ee bisha fadligeedana leylatulqadriga xaggay ku jirtaa ramadaan ay ku dhex jirtaa mar haddii marka leylatulqadrigu fadiiladan ay yeelatay iyadana ay ku dhex jirto bisha ramadaan hada yadulu calaa fadiilati ramadaan wa sharafihi qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu صaxiix qaala waxadiidu abi hurayrata aladii rawaahu abu bakr bnu cayaash xadiidkii hore ee abu hureyre oo warinaya abu bakr bnu cayaash qaariga shucba xadiidu gariibu weeyaan laa nacrifuhu ma garanaynuu yidhi mithla riwaayati abi bakr bni cayaash oo kale can ilacmash can abi saalix can abi hurayra ila min xadiidi abi bakrin ayb oo yani iyadoo isagoo xadiid abi hurayra a ma garanaynuu yidhi ilaa dariiqan marka abu bakr bnu cayaash ka imaanaya maahani qaala wasa'altu moxamed bna ismaaciil waa bukhaari can hada alxadiidi xadiidkan baan su-aalay ayb faqaala wuxuu yidhi xadaana alxasanu bnu rabiic qaala xadaanaa abulaxwas huwa salaamu bnu sulaym can ilacmash can mujaahidin qaal can mujaahidin qowlahu marka bukhaari markii la su-aalay xadiidka wuxuu tilmaamay ee riwaayo kalau keenay riwaayadaasna marka waa maqduuc waa min qowli mujaahid ayb ida kaana awalu leylati min shahri ramadaan fadakara alxadiid qaala muxamedu wahada asaxu cindii min xadiidi abi bakr bni cayaash wuxuu leeyahy marka sanadkan dambe ee abulaxwas can ilacmash ayaa wuxuu ka xoog badan yahay abu bakr bnu cayaash can ilacmash kii ahaa hadalkanna marka waa min kalaami mujaahid ayb laakiin taas cillo oo xadiidka matnigiisa daciifinaysa ma aha leanna matnigu shaahid iyo duruq kale ayuu leeyahay marka xadiidka matnigiisu waa saxiix laakiin labada sanad sanadkan ayaa marka yaa xoog badan sanadkanna xadiidkii marfuuc ma ma ka dhigayo ayb qaala alimaamu abu ciisa baabu maa jaaa laa taqadamu shahra bisawmin laa taqadamuu hla hormarinina oo ha kala hormarinina ashahra bisha bisawmin soon ha kala hormarinina yani bisha ramadaan soon ha kala hormarinina marka soonkan macnihiis maalin ama laba maalin ramadaan ka hor idinku ha soominina calaa sabiili ramadaan inay tahay inay ramadaan tahay ixtiyaad aada ramadaan u ixtiyaadaysaan ood u dadaalaysaan yacnii ha yeelinina sidaas ayb oo maalin ama labo ramadaanka ha kala hormarinina soon ayb qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa cabdat bnu sulaymaan can moxamed bni camrin can abi salama can abi hurayrata qaal qaala nabiyu sal l l slam laa taqadamu shahra bisha ha ka hormarinina biyowmin walaa biyowmayni maalin ama labo manduuqa xadiidka manduuqii mafhuum buu leeyahay xadiidkan manduuqiisa wuxuu yahay bisha ramadaan inta aynan dhalanin maalin ama labo ka hor in qofku soon mutlaqa ou soomo waa nahyina manduuqiisu saas way mafhuumkiisuna wuxuu yahay laba maalin wixii aan ahayn in lagala hormari karo oo bishii ramadaanoo shan maalin ka dhiman toban maalin ka dhiman waa iska soomi kartaa ayb mafhuumku sidaas waay marka mafhuumkan ayaa marka culammada waxay ku daciifiyeen xadiid xadiid alcalaa ibni cabdiraxmaan can abiihi oo ahaa ida intasafa shacbaan falaa tasuumuu shacbaan haddii uu kala bargaaro ha soomina ayb marka xadiidkaas iyo kan waa isdiidayaan dab kanna maalin ama labuu diiday ka badan waa ogolyahay ka kaas kalena nus hadduu gaaro shacbaan soon waa diidaya walidaalika xadiidkaas yaxya bnu maciin iyo imaam axmed iyo waxay dhaheen xadiidun munkar ibnu xajar buluuqa markuu kusoo saaray wuxuu yidhi wastankarahu axmed waa xadiid daciifa marka imaamu lbayhaqina wuxuu yidhi xadiidkan ida intasafa shacbaan inuu daciif yahay waxaa tusaya buu yidhi kan laa taqadamu shahra biyowmin walaa biyowmayni kanaa tusayuu yidhi ayib marka manduuqiisii iyo mafhuumkiisii waa kaas ilaa an yuwaafiqa dalika sawman halkana takhsiis baa la geliyey xadiidka laftiisa ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqayo maahane daalika kaagaas maalinka ama labada maalin ka hor sowman soon soonka oo kaana yasuumuhu axadukum midkiin uu soomi jiray haddii marka isniintii iyo qamiistii uu soomi jiray ama maalin dhaafkii uu soomi jiray ay ku timaado iyada waa la ogolyahay waa laga reebay haddii marka la ogolaaday midkaas caadada ah ee qofka raatibka u ahaa midka qadada min baabi owlaa waay soo maha qofka haddii maalin ama labo lagu lahaa qalla ah ramadaanna ay laba maalin ka dhiman tahay waa soomi karaa isaga leanna qada waa soonkiisa soonka marka la reebayaa waxay tahay waa midka keliya mutlaqa iska ah ayb suumuu liru'yatihi suumuu sooma liru'yatihi cinda ru'yatihi bisha aragtideeda agteeda ku sooma laamku marka waa tawqiit ayuu keenayaa tacliil iyo hadda ma aha waa tawqiit ayb bisha aragtideeda marka ku sooma markaad aragtaan soomo ayb haddii marka tawqiit la yiraahdo laakiin bisha habeenaa la arkaa habeenkuna daraf uma aha soonka say noqonaya ibnu daqiiq ilciid wuxuu yidhi qofkii waa u diyaar garooba leanna niyada soonka habeenkiyaa la niyeystaa ee niyadiiba hadduu la imaado waa waa bilaabaa soo maahan ayb aduu macnahaas yuu sheegay marka suumuu liru'yatihi liru'yati lhilaali bisha aragtideeda agteeda waqtiga aad aragtaan sooma wa afdiruu liru'yatihi aragtideedana ku afura ayb suumuuda marka liru'yatihi aragtidaasi isaga ka hadli doono sida loo arkaayo iyo wixii ku filan fa in qumma calaykum haddii korkiina laga daboolo ood arki weysaan facudduu halaathiina soddon tiriya huma afdiruu dabadeedna afura qaala wa fi lbaabi can bacdi asxaabi nabiy sal ll ly salam rawaahu mansuur bnu lmuctamir can ribciyi bni xiraash can bacdi asxaabi nabiy sal l salam can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama naxwa hada qaala xadiidu abi hurayrata xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu cala hada cinda ahli اlcilmi camalku sidaa karihuu an yatacajala arajulu waxay naceen qofku inuu la degdego bisiyaamin soon qabla dukhuuli shahri ramadaan bisha ramadaan gelitaankeeda ka hor limacnaa ramadaan waa kaas marka ramadaan ahaan isagoo u samaynayo o u dadaalayo wain kaana rajulun hadduu yahay qof yasuumu sowman sowman soon soomi jiray fawaafaqa siyaamuhu dalika soonkiisu oo waafaqay kaas falaa ba'sa bihi cindahum qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa wakiicun can caliy bni lmubaarak can yaxya bni abi kahiir can abi salama can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal ly salam laa taqadamuu shahra ramadaana bisiyaamin qablahu soon ka horeeyo ha kula hormarinina biyowmin maalin ow yowmayni ama labo ilaa an yakuuna rajulun inuu yahay maahane kaana yasuumu sawman falyasumhu qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanun saxiix baabu maa jaa fi karaahiyati sawmi yowmi shaki maalinta shakiga soonkeeda karaahada la karaahaystay marka yowmu shaki maxaa la yidhaahdaa marka yowmu shaki cinda aljamaahiir jamaahiiru ahlilcilmi waxay u yaqaanaan maalinta yacnii bisha maalinta shacbaanna inuu soddon yahay ay dhici karto ramadaan inuu kow noqdana ay dhici karto habeenka ka horeeyo haddii caad uu daboolo cirka oo bishii lala arki waayo habeenkaas maalinta ku xigto shacbaan inuu soddon yahayna waa suuragal ramadaan kow inuu yahayna waa suuragal yowmu shakigu maalintaas maxaan ku jirin marka daruur ma jirto cirku waa saafi bishii waa la arki waayey maalinta ka dambayso yowmu shaki miyay noqone maya yowmu shaki maaha markaas waa shacbaan baa soddon ah shaki ma leh maxaaba lagu shakiyaa wax daboolo cirka maba leh ayb marka shakigu imaanayo waa marka cirku uu daboolo caad iyo daruuriya wax lamida cinda aljamaahiir saas imaam axmed isaga wuxuu leeyahay yowmu shakigu sidaas maahane waa haddii uu bisha arko qof faasiqa ama dadkiiba aynan bishaba fiirinin isaga xaalaadkaasoo kaleu shaki ka dhigaya maa habeenkan caad haddii uu cirka yimaado ou cirka isku gooyo caad bishiina lala arki waayo beri subax see la yeelaa waa la soomaa buu leeyahay hasan waa la soomayaa mansha-u lkhilaafna xadiid ibni cumar waayo leanna xadiidka ibni cumar baa wuxuu leeyahay suumuu liru'yatihi wa afqiruu liru'yatihi fain gumma calaykum faqduruu lahu faqduruu lahudaa sida loo fahmi lahabaa marka laysku qabtay imaam axmed isagu wuxuu leeyahay faqduruu lahu bimacnaa soo ciriiriya waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah qofkii la ciriiriyey w soo ciriiriya maxaa la ciriirinaa marka shacbaan baa la ciriirinayaa sagaal iyo labaatana laga dhigayaa berri marka kow ramadaan ayb isaga marka macnahaas iskama qaadanine ibnu cumar oo xadiidka warinaya ayaa sidaas yeeli jiray sida abu daawuudba uu wariyey ibnu cumar haddii cirka uu nadiif yahayna oo la arki waayo bisha isagoo afuran uu soo kici jiray cirkii caad iyo waxbaa isku yaa daboolay waa la arki waayey bishii maalinkaas soddonaad isaga kow ramadaanay u tahay oo soonuu lasoo toosi jiray marka isagii xadiidka warinayay ayaa sidaas u fahmay buu leeyahay imaam axmed masalada marka halkaas ka qabtay marka jumhuurkuna waxay leeyihiin faqduruu lahu qadara waayo waana xisaab ayb jumhuurka madabtoodana toosanoo waxaa ku tusayo isla riwaayaadka ibnu cumar qaarkood baa waxay ku jirtaa facudduu halaaiina soddon tiriya facudduu alaaiina soddon tiriyaa ku jirta waxaa kaloo ku jirto fa akmilu lciddata halaaiina faqduruu lahu halaaiina marka riwaayaadka ibnu cumar laftooda haddii la jamciyo bukhaarigana waa warinayaa in shacbaan soddon laga dhigayaa ka muuqato ayb riwaayaadka abi hureyra iyo ibnu cabaasna iyagu waaba waadix waa waadix marka sidaas ibnu cumar ku tegay caaishana waa ku tagtay imaam axmedna agtiisa mashhuurka ka ah waa si laga xoog badan yahay oo riwaayaadka kalea ka xoog badan ayb ibnuljawsi kitaabuu ka alifay masaladan ilaa wuxuu isku dayey tobaneeye saxaabi inuu keeno uu yidhaahdo sidaanay qabeen cumar uu ka mid yahay cali ka mid yahay laakiin riwaayaadkaas waxaa aada u taxqiijiyey alxaafid alciraaqi sharxu tirmidiga wouna daciifiyey akarkooda caaisha iyo ibnu cumar unbuu ka ansaxay ayb yowmu shaki marka maalintaas ay dhici karto soddon shacbaan inay tahay ama ay ramadaan kow tahay markaas ayaa shaki yowmu shaki taasaa la yidhaahdaa qala xadaanaa abu saciid cabdullaahi bnu saciidin alashaj qala xadaanaa abu khalidin alaxmar waa sulaymaan bnu xayaan can camri bni qays wahuwa almulaa'iyu hiqatu can abi isxaaq wahuwa asabiiciyu camr bnu cabdillaahi alhamdaaniyu can silata bni zufar alkuufi alimaam qaala kunaa cinda camaar bni yaasir camaar bni yaasir agtiisaan ahayn fautiya bishaatin ri ayaa lala yimid masliyatin la solay faqaala wuxuu yidhi kuluu cuna fatanaxaa bacdu alqowm dadkii qaarkood ayaa gees u baxay fa qaala wuxuu yidhi innii saa'im ani waa soomanahay bacdu lqowmina waa la leeyahay faqaalana waa la yidhi innii saa'imun innii lafdiga fiirinan ama inuu hal qof ahaana waa dhici karta faqaala camaarun camaar wuxuu yidhi man saama alyowma aladii yushaku fiihi qofka soomo maalinka dhexdiisa lagu shakisan yahay faqad casaa abalqaasim abulqaasim oo rasuulka abuu caasiyey xadiidkan bukhaari tacliiq ahaanuu kusoo saaray siiqadan oo faqad casaa abalqaasimna waa siiqo oo mawquufun lahu xukmu rafci waa nebiga yidhiyoo kaley la mid tahay leanna saxaabiga kuma dhiiranayo nebigaa la caasiyey wax uunan ogeyn shareecada uunan ka ogeyn ayb xadiidku marka wuxuu tusayaa yowmu shakiga inaan la soomi karin sina waana maalinkaas aan sheegnay qaala wafi lbaabi can abi hurayrata waanas qaala xadiidu camaarin xadiidun xasanu saxiix waalcamalu calaa hada cinda akari ahli اlcilmi min asxaabi اnabiy sal l slam wman bacdahm min altaabiciin sidaanay ku tageen wabihi yaquulu sufyaan thawriyu wamaliku bnu anas wcabdullaahi bnu lmubaarak washaaficiyu axmedu waisxaaqu karihuu waxay naceen an yasuuma rajulu qofku inuu soomo alyowma aladii yushaku fiihi wara'aa akharuhum badankood waxay arkeen in saamahu hadduu soomo wa kaana min shahri ramadaanna ou ka mid noqdo an yaqdiya yowman makaanahu inuu maalinkaa qalleeyo maalan yowmu shaki bay ahayd nin baa ku soomay iyadoo yowmu shaki waxba aan kala caddayn maalintii dib baa laga ogaaday oo ramadaan ayba noqotay ninkaas soomay ma uga gudme maalintii ramadaan maya waa kuwa waa inuu soo qalleeyaa buu leeyahy lianna maalinkaas in la soomo waaba la reebay ma guntan maayo marka wannahyu yaqtadi alfasaad baabu maa jaءa fi ixsaa'i hilaali shacbaana liramadaan baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa-a ku yimid fii ixsaa'i hilaali shacbaan bisha shacbaan in la koobo oo la tiriyo maxaa loo tirinaa liramadaan liajli ramadaan ramadaan dartiis yanii bisha ramadaan markay dhalanayso bisha shacbaan dhalashadeeda in la ogaado si ramadaan dartiisa loogu tiriyo leanna shacbaankii baa la yidhi soddon ha laga dhigo soddon see looga dhiga haddaanba la aqooninba waqti ay dhalatay iyada waa in shacbaankii lasii tiriyo qaala xadaanaa muslim bnu lxajaaj wahuwa muslim bnu lxajaaj abulxusein alqushayriyu naysaaburiyu saaxibu saxiix rawaa lahu tirmidiyu faqat kutubu sita a'imadooda isaga markaad ka reebto keliya waxaa ka wariyey tirmidi bas halkan xadiid buuna ka wariyey ciraaqi saasuu sheegay bas ayb aqraanayna ahaayeenad waa sinaayeen labadooda qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya wahuwa anaysaaburiyu hiqatun habtun imaam ayb qala xadaanaa abu mucaawiya can moxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam axsuu hilaala shacbaan shacbaan bishiisa tiriya liramadaan dartiisna u tiriya xadiidka isnaadkiisu waa xasan qaala xadiidu abi hurayrata laa nacrifuhu midla hada ila min xadiidi abi mucaawiya maaha wasaxiixu maa ruwiya can muxamed bni camri can abi salamata can abi hurayrata can الnabiy sal ll l slam qaal laa tataqadamuu shahra ramadaana biyowmi walaa yowmayni intaas bisoo weriyey whakada ruwiya can yaxya bni abi kahiir can abi salamata can abi hurayra naxwa xadiidi muxamed bni camrin illeytiy waxaa muuqanaysa marka tirmidi abu mucaawiye inuu gafay ayuu arkaa ayb sababtana waxay tahay waxay u laabanaysaa musanifku xadiidkan dhammaystirkiisa oo qeybtan uu sheegay maahane qeybta kale labada qeyb inay isdhammaystirayaan baa ka maqnaatay ayb laakiin daara qutni bayhaqina dariiqa daara qutni uu ka soo saaray waa ku jirtaa ayb abuu mucaawiya lafdigiisana keyrkiisa lafdigooda oo xadiidka ah ma khilaafsana ayb intaan axsuu hilaala shacbaan liramadaan unbuu ziyaadiyey waana ziyaado ounan abuu mucaawiya la goonin noqonin bal yaxya bnu raashid ayaa mutaabiceeyey inkastoo uu daciif yahay yaxya bnu raashidna ayb riwaayada marka daara qudni waxay leedahay walaa tukhallituu biramadaana ila an yuwaafiqa dalika siyaaman kana yasuumuhu axadukum wasuumuu liru'yatihi waafdiruu liru'yatihi ilaa aakhirihi qaala baabu ma jaءa ana الsawma liru'yati اlhilaali wاlifطaara lahu wuxuu ku yimid soonka la soomayo cinda ru'yati اlhilaal iyo afuridda la afurayo lahu ay cinda ru'yati اlhilaal aragti in lagu soomo aragti lagu afuro qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna abulaxwas can simaaki bni xarbi can cikrimata can ibni cabaasi qaal qaala rasuulu اlahi sal ly slam laa tasuumuu qabla ramadaan suumuu liru'yatihi waaftiruu liru'yatihi fain xaalad hadday teeddo duunahu bisha sokadeeda hayaayatun daruur fa akmiluu halaathiina yowman dhammaystira riwaayaatu simaak can cikrima maxay ahaan jirta mudariba laakiin hadda waa la mutaabiceeyeyba yani xadiidkii hore iyo kuwo kaloo badan yaa sidan oo kale ah qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wa abi bakrata wabni cumar ayb qaala xadiidu bni cabaas xadiidun xasanu صaxiix waqad ruwiya canhu min gayri wajhin xadiidkuna marka wuxuu tusayaa bisha aragtideeda in lagu soomo laguna furo laakiin aragtidaasi dadko dhan miyaa laga rabaa inay arkaan mase waa markhaati oo kale waay haddii qof uu arko bisha ramadaan ku filan oo nin ah haddii marka bishii inuu arkay uu sheego qaadiga ama naa'ibkiisana uu aqbalo bil ramadaan marka waa bilatay dadkiina soonaa ku waajibay haddii intuu arkay isaga qaadiga uu sugi waayo markhaatidiisa see la yeelaa marka isagii waa arkay laakiin markhaatidaada kuma jirnaa layidhi isaga waa soomayaa keligiis leanna aragtidiisaa ku dhacday bisha hayruhu laakiin ma soomaayo dadkuu la soomaa dadka kale ayb bisha soon halaa ku filan bisha shawaalna labo leanna markhaati asalkeedu labaa ugu yaraan jirtay maadaama bisha ramadaan ay soo aroortay hal nin inuu aqbalay nebiga taasaa marka waxay keenaysaa xadiidkaas ayaa khasisayo bilaha kale laakiin labaa la rabaa marka ayb qaala wixii kaloo aragtida ku tacalluqa isaga keeni doona qaala baabu maa jaءa ana الshahra yakunu tiscan wa cishriina wuxuu ku yimid bishu inay sagaal iyo labaatan ku dhammaan karto yani sagaal iyo labaatan suuragal waa bisha inay ku dhammaato soddonna waa suuragal soddonku dadku waa iska ogyihiin laakiin sagaal iyo labaatankaynan ogeyn ayaa ishkaal keeni karo qaala xadahanaa axmed bnu maniic qaala xadahanaa yaxya bnu zakariya bni abi zaa'idata qaala akhbaranii ciisa bnu dinaar huwa alkhusaaciyu hiqatun can abiihi aabihi marka dinaar alkuufiyu waalidu ciisa maqbuulun rawaa lahu lbukhaariyu fii khalqi afcaali اlcibaad wa abu dawuud watirmidiyu can camr bn اlxaariث bni abi diraar you la dhashayna juwayriya juwayriya bint اlxaariث um اlmu'miniin walaalkeed waayo waa saxaabi can ibni mascuudin qaal maa sumtu maa intii sumtu aan soomay maca nabiy sal ll ly slam nebiga aan la soomay tiscan wa cishriina labaatan iyo sagaal ayaa akharu ka badnayd waa mid ka badan mimaa sumnaa intaan la soonnay alaaiina soddon yani intaan sagaal iyo labaatan soonnay intaan soddon soonnay sagaal iyo labaatankii baa badnayd uu leeyahay ayb xadiidkan marka waa iska xasan liajli waalidu ciisa dinaarkaas qaala wafi lbaabi can cumara waabi hurayrata wacaaishata wasacdi bni abi waqaas wabni cabaas wabni cumar waanasin wajaabirin waumi salama waabi bakrata ana nabiya sal ll ly slama qaala ashahru yakunu tiscan wacishriin bishu sagaaliyo labaatan bay ahaataa qaala xadahanaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa ismaaciil bnu jacfar can xumaydin can anas anahu qaala alaa rasuulu llahi sal ll ly salam nebiga waa dhaartay min nisaa'ihi haweenkiisa inuu ka dheeraado haweenkiibuu ka dhaartay shahran bil aaladan hadda marka iilaa oo maahan isdilaaxiyo sharci a maaha waa iilaa luqatan wa ilaa iilaaga oo sharciga waxaa la yidhaahdaa ninka inuu ka dhaarto haweentiisa inuu jimaaco si mutlaqa inuu uga dhaarto oo aan waqti ku xadidnayn ama waqti afar bilood ka badan inuu ku dhaarto markaasaa iilaa la yidhaha afar bilood ka badan buu dhaartay ama waqtibuu iska idlaaqayoo waxba waqti ma sheegin hawaankiisuu ku yidhi ilaa allaan ku dhaartay inaanan idiin tegaynin waqti ma xadidin waa iilaa afar bilaa la suga afar bil ka badan buu sheegayoo shan bil iyo wax kasii badan markaas waa iilaa isdilaaxan laakiin wuxuu yidhi waa dhaartay bil buu ka dhaartay shan iyo toban beri buu ka dhaartay laba bilooduu ka dhaartay saddex buu ka dhaartay iilaa lama dhaho sharcan iilaa maahan kaas hadda marka nebigu iilaagiisu maahan marka iilaagii isdilaaxiga aha ma aha marka uu leeyahay anas aalaada bimacnaha waxay tahay waa dhaartay un fa aqaama fii mashrubatin wuxuu ku nagaaday meel taag ah qolba wuxuu ka samaystay meel buur taag ah fa aqaama fii mashrubatin qol ayuu ku nagaaday tiscan wa cishriina yowman sagaal iyo labaatan maalmood qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah markaa waa soo degay kadibna reerihiisa u yimid inaka aaleyta shahran bil baad dhaarataye faqaala wuxuu yidhi ashahru tiscun wacishruun bishu sagaal iyo labaatan waaye qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix xadiidkan riwaayaadkiisa ishkaal ay leeyihiin laakiin riwaayadan tirmidi iyadaaba wax caddaynayso wax kala fasirayso waxaana ugu ishkaal badan riwaayada muslim oo waxay leedahay fakharaja ilayna sabaaxa tiscin wa cishriin nebigu waa noo soo baxay subaxii sagaal iyo labaatanaad ee subaxda sagaal iyo labaatan ay tahay hadduu u soo baxay awalna ou bil dhaartay bishii ma dhammaatayna ma dhammaanin sagaal maalinta sagaal iyo labaatanaad waa bishay ka mid tahay iyada ma dhammaanin weli waana subax see la yeelaa marka riwaayadaas ishkaal badanay la joogtaa marka alimaamu nawowi isaga waxbuu soo qadaraa macnaha wuxuu leeyahay macnaahu sabaaxa alleylati alatii bacda tiscati wa cishriina yowman wa huwa sabiixatu halaahiin markaas wuxuu leeyahay yacni macnuhu wuxuu yahay habeenkii sagaal iyo labaatanka ka dambeeyey subaxiisa ayaa laga wadaa buu leeyahay habeenka bisha habeenka ay sagaal iyo labaatan tahay habeenkii yacnii sagaal iyo labaatanku yacnii ka dambeysay sabaaxa aleylati alatii bacda tiscati wa cishriin sagaal iyo labaatan habeenkii ka dambeeyey subaxeeda sagaal iyo labaatan habeenka ka dambeeya muxuu noqonaa soddon waay soo maaha subaxdiina maxay noqonaysaana soddon lianna lianna annahaara taabicun lilleyl carabtu habeenkay tirsataa maalinkuna habeenkuu taabic u yahay marka macnuhu saas un weeyaan wahuwa sabiixata alaaiin ayb riwaayo qaar waxay leedahay falamaa madat tiscun wa cishruuna leyla sagaal iyo labaatan habeen markay tagtay riwaayadana waxaa laleeyahay biayaamiha maca ayaamiha sagaal iyo labaatan habeen oo maalmahoodiina wataan markay tageen marka sagaal iyo labaatan habeen maca ayaamihimna maxay noqonaya marka waa dhammaatay waay subaxa ka dambeeya waa soddon ayb leanna habeenka asala maalinkiibaa taabic noqday ayb aduu si halkaasay u towjiihiyaan xadiidka umu salamana aada u fasirayo falamaa madaa tiscatun wa cishruuna yowman sagaal iyo labaatan maalmood markay tagtay kaas isaga waa waadix uma baahna taqdiiraad iyo wax layska qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix markaa bisha sagaal iyo labaatan waa ku dhammaataa baabu maa jaaa fi sawmi bishahaadati baabu bayaani maakii caddayntiisii buu baab yahay jaaa yimid fi sawmi soon bishahaadati lagu soomo markaati wixii ku yimid bishahaadatida marka soomkaa lagu tacallujina waa masdar ilaana waayahay tacbiirkan marka fiqi baa ku jiro alimaamu tirmidi uu keenay bishahaadati uu yidhi lafdigan uu cabiray waa lafdun yaqtadii waa lafdi keenayo in qofkani marka uu dhahayo bishii waa arkay waa markaati asaga baabu riwaaya maahane waa baabu shahaada marka la yidhaha waa baabu shahaadana addoon iyo naag iyo la aqbali maayo markaas macnaa ku jira marka soo maaha baarax macnaa ku jira ayb aslanna marka waa isku khilaafsan yihiin culammadu waxay leeyihiin bisha aragtideeda qofka sheegayo hal huwa min baabi shahaadaat am min baabi riwaayaat haddii riwaayaat waayo la yidhaha naag waa la aqbalaa ogow haddii la yidhaahdo addoon waa la aqbalayaa lianna haweenta warka ay soo tabiso waa la aqbalaya hadday hiqo tahay laakiin haddii la yidhaha markhaati waaye ma ka gasha iyada marka baabkan ayb haweeney lama aqbala taasayna culummadu u badan yihiin walidaalika marka wuxuu tarjamay imaamu tirmidi baabu maa jaaa fi sawmi bishahaadati biriwaayati ma dhihin shahaadadaasu marka uu qabaa waana sida xooga badan shahaadada iyo riwaayada marka maxay ku kala bedelan yihiin dhowr mas'alo dukuuriyada waa ku kala bedelan yihiin ninnimada cadadkana waa ku kala duwan yihiin xuriyadana waa ku kala duwan yihiin saddex meel cadadka shahaadada cadadaa la shardiyaa riwaayada maya ninnimada markhaatida ninkaa iyo ta haweenka haweenku meelo dhifay markhaati ka galaan xornimadana waa ku kala duwan yihiinoo addoonkaoo kale markhaati ma gala laakiin riwaayadiisa waa la aqbala ayb halkan marka hadda weliba kasii reeb cadadka asalku wuxuu ahaan lahaa in laba ay markhaati kacdo bisha ramadaan bilashadeeda laba inay inay asalku saas ay qaacidada caamka ah laba nin oo hiqaada inay ka markhaati kacaan bishii ramadaan inay dhalatay laakiin xadiidka uu keeni doono ibnu cumar keligiisaa arkay nebigu u sheegay nebigana waa aqbalay shaafici marka wuxuu yidhi lowlaa hada alxadiid xadiidkan haddii uunan jiri lahayn labaa shardi ahaan lahayd lowlaa hada alxadiid labadii marka waxaa looga tegay xadiidkan soo arooray dartiis bil ramadaan marka hal qof hadduu arko waa ku filan yahay bilaha kaleo dhan laakiin labaa loo shardiyaa wouna sheegaa tirmidi ayb marka waa shahaado marka la yirahdo waa in la aqbali kara marka qofku marka bisha markuu arko qaadigu u tega bishii ramadaanaan arkay qaadigu hadduu isaga yaqaan uu taskiyeeyo waa ku dhawaaqa ninkan lama yaqaano dad ku taskiyeeya keenaa laleeyahay marka dad isaga taskiyeeya hadduu helo waa iclaaminaa markaas ninkii marka wax yaqaano waa la waayey isagiina qaadigiina ma yaqaano waa joojin karaa qaadiga marka waa la arkay waa la arkay un ma la dhahayo markaas leanna waxaan hadday shahaado yihiin waa inuu qaadigu aqbalo qaala alimaam abu ciisa xadahanaa muxamed bnu ismaaciil huwa albukhaariyu qal xadaثna mxamed bnu صbax qala xadaثna اlwlid bnu abi thawr huwa alwlid bnu cabdاlahi bn abi thawr ضaciif can simaki can cikrimata laba cilaa marka ku jirto ninkan daciifka iyo riwaayaة simak can cikrima can ibni cabaasi qaala jaءa acraabiyu ilى الnabiyi sal ا l slam nin reebaadiya nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi inii ra'aytu alhilaala bishaan arkay faqaala qaala nebigu wuxuu yidhi atashhadu an laa ilaaha ila allah atashhadu anna muxamadan rasuulu اllah qaala nacam ha qaala yaa bilaal adin fi nnaasi an yasuumuu gadan dadka u dhawaaqo u naadi berri inay soomaan xadiidkan marka dacfi baa ku jiro qaala xadaثna abu kurayb qaala xadaثna xusayn اljucfiyu huwa xusein bnu mucalim xusein almucalim xusein bnu dhakwaan saas maaha ninkii taqriibka ahay ma joogo can zaidata zaa'idat bnu qudama can simaakin naxwahu ayb marka riwaayadii haddoo kale keena marka zaa'ida marka wuxuu mutaabaceeyey alwaliid bnu abi thawr laakiin ciladii simaak can cikrima weli taagan qaala xadiidu bni cabaas fiihi ikhtilaaf rawaa sufyaanu thawriyu wagayruhu can simaaki bni xarbin can cikrimata can اnabiy sal ly slm mursalan waakharu asxaabi simaakna rawow can simaakin can cikrimata can اnabiy sal l slama mursalan ayay uga wariyeen marka cilo kalena waa soo korortayoo alikhtilaafu fi irsaalihi wa waslihi irsaalihi waslina waa laysugu khilaafay qaala waalcamalu calaa hada alxadiidi cinda akari ahli اlcilmi qaaluu waxay yidhaahdeen tuqbalu shahaadatu rajuli waaxidi fi الsiyaam waa la aqbalayaa wabihi yaquulu bnu اlmubaarak washaaficiyu axmed wa qaala isxaaqu laa yusaamu ila bishahaadati rajulayni waa in laba la helaa walam yakhtalif ahlulcilmi fi lifdaari ahlucilmiga iskuma khilaafin afuritaanku annahu laa yuqbalu fiihi inaan lagu aqbalaynin ilaa shahaadatu rajulayni bisha shawaal laba in loo baahan yahay layskuma khilaafin ee midda laysku khilaafo waa tan ramadaanka waa iyadana masale faa-iido ku jirta waaye maxaa yeelay wuxuu soo cadamulkhilaaf uu sheegay laba in loo baahan yahay waayahay laakiin xadiid ibni cumaraa ku ansaxay meeshaan ninkan reebaadiyaha qisadiisu ma ansaxin xadiid ibni cabaas laakiin xadiid ibni cumar ayaa saxiix ah tara'a annaasu alhilaala fara'aytuhaa nebigaan u sheegay faasaama wa amara annaasa bisiyaamihi qaala baabu maa jaa'a shahraa ciidin laa yanqusaan wixii ku yimid labada biloodoo ciidda ma nuqsaamaan labada bilood ciidda wuxuu ka wadaa ramadaanka iyo wuxuu ka wadaa iyo iyo wuxuu ka wadaa dulxija ramadaanku asaga de ciidda kuma dhex jirta laakiin biictibaari ciidda asagaa sabab u ah saas oo kale bil ramadaan iyo bisha dulxija ma nuqsaamaan ma nuqsaamaanta marka dhowr macnaa laga wadaa isagaa keeni doono qaala xadahanaa yaxya bnu khalafin albasriyu huwa abu salamata albasri aljubaari saduuqun qaala xadahanaa bishr bnu lmufadal can khalidin alxadaa can cabdiraxman bni abi bakrata can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam shahraa ciidin laa yanqusaani ma nuqsaamayaan ramaضan wdulxija qala xadiiثu abi bakrata xadiiثu xasan qala wqad ruwiya hada اlxadiiثu can cabdالraxman bni abi bakrata can الnabiy sal ly slama mursalan isagoo mursalana waa la wariyey marka kaanahu marka mursalka inuunan ku cilaynaynin musnadka marmarna de waa iscilayn karaan marmarna ma iscilaynayaano mid kasta lixaalihi qaala axmadu macnaa hada alxadiidi shahraa ciidin laa yanqusaani macan wadajir uma nuqsaamaan labadooda yaquulu laa yanqusaani macan ma nuqsaamayaan fii sanati waaxidatin shahru ramadaana wadulxija in naqasa axaduhumaa tama alaakharu mid hadduu nuqsaamo kan kalaa taam noqonaya sagaal iyo labaatan hadday mid ku dhammaata midaa soddon ku dhammaanayso saasaad moodaa inuu u wado wa qaala isxaaqu macnaahu laa yanqusaani yaquulu wain kaana tiscan wacishriina sagaal iyo labaatan haba ahaado fa huwa tamaamun waa dhammaystiran yahay hayru nuqsaanin nuqsaan ma aha tafsiirkan ayaana marka fiican lianna waaqi ahaana waxaa loo arkay hal sano oo tanna sagaal iyo labaatan ku dhammaatay tanna sagaal iyo labaatan ku dhammaatay ayb isaga marka taasuu mustaxiil taasuu diidaya manaa imaam axmed wuxuu leeyahy hadday mid sagaal iyo labaatan ku dhammaatay ta kalena soddonay ku dhammaanaysaan waxaa la arkayaa marka sanad ramadaankiina sagaal iyo labaatan markuu dhammaaday bisha la arkay dulxijana sagaal iyo labaatan ku dhammaato habeenkii ku xigay bisha la arkay see la eelaa marka macnaha saxdaa waxay tahay hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaadaan ramadaanku ku dhammaado naaqis maji maaha ajar ninkaasi bil ramadaan waa soomay ajarkii ramadaankuna waa leeyahay ee lagu dhihi maayo hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaatay waa kaa nuqsaantay leanna maalinaa kaa dhimanaaday hadday soddon ku dhammaato hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaataba waa tamaam qaala wacalaa madhabi isxaaq yakuunu wuxuu ahaanayaa yanqusu shahraani macan fii sanatin waaxida madhabta isxaaq haddii la qabta labada biloodba hal sano sagaal iyo labaatan waa ku dhammaan karaan baabu maa jaaa likulli ahli baladin ru'yatuhum baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabaya jaaa ku yimid likulli ahli baladin ahlu baled kastaa ru'yatuhum aragtidooday leeyihiin qolo kastaa aragti gaar ah bay bisha waa fiirsanayaan aragtidoodayna ku soomayaan taasuu baabaystay marka qaala xadaanaa caliy bnu xujirin wahuwa sacdiyu qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar qaala xadaanaa moxamed bnu abi xarmalah wahuwa hiqat qaala ahbaranii kurayb ana uma alfadli binta alxaaris ibnu cabaas hooyadiis waa lubaabaa la dhihi jira bacahathu way dirtay ilaa mucaawiyata mucaawiyay u dirtay bishaam shaam ayay ugu dirtay mucaawiye xaggiisa arrin qaala wuxuu yidhi faqadimtu shaama shaaman soo galay faqadaytu xaajatahaa xaajadeedii baan u dhammeeyey wastahalla calaya waxaa igu soo galay hilaalu ramadaan bishii ramadaan baa igu bilatay waana bishaam anoo shaam joogi fara-ayna alhilaala bishii baan aragnay leylata aljumcati habeenkay jumcada soo gelaysa uma qadimtu lmadiinata madiinaan soo galay fii aakhiri shahri bishii ramadaan aakhirkeedaan madiine soo galay fasa'alanii ibnu cabaas ibnu cabaasaa i su-aalay uma dakara alhilaala bishii buu sheegay faqaala wuxuu yidhi mataa ra'aytum alhilaala bisha goormaad aragteen faqultu waxaan idhi ra'aynaahu leylata aljumca annaga haddii aan shaam jirnay bisha habeen jumcaan aragnay faqaala wuxuu yidhi anta ra'aytahu leylata aljumca adiga miyaa aragtay habeenkaas faqultu ra'aahu nnaas dadkaa arkeen wa saamuu wayna soomeen wa saama mucaawiyatu ninka meesha madaxda kaa mucaawiyana waa soomay faqaala wuxuu yidhi laakin ra'aynaahu leylata sabti annaga habeenkii sabtigaan aragnay falaa nasaalu ka tegi mayno nasuumu inaan soomayno ka tegi mayno xataa nukmila halaathiina yowman aw naraahu ilaa aan soddon dhammaystirno ow naraahu ama aan aragno oo yacnii soddon ilaa aan ka soonno ama aan bisha aragno qabla halaathiin sagaal iyo labaatan aan ku aragno faqultu waxaan idhi alaa taktafii biru'yati mucaawiyata wa siyaamihi miyaadan ku kaaftoomaynin mucaawiye aragtidiisa iyo soonkiisa qaala laa buu yidhi maya haakadaa amaranaa rasuulu llahi sala ll salam sidaan waanagu nebiga na amray marka xarafka in la ogaado u baahan ama khilaafku ka taagan yahay haakadaa amaranaa rasuulu llahi sala l salam shaygan uu ishaaraya waa maxa haakadaada wuxuu ka wadaa nebigaana amray oo wuxuuna yidhi suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi amarku saas muu ka wadaa mase wuxuu ka wadaa nebigaana amray qolo walba inay fiirsato bisha xarafka marka muhiimku meeshaas mase ibnu cabaas wuxuu sheegaya waa suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi isagaa ka fahmay marka qolo walba inay aragti gaara ay leedahay ayb ibnu daqiiq ilciid marka wuxuu leeyahay waxaa muxtamal ah amarka uu sheegaa inay tahay suumuu liru'yatihida caamka inay iska tahay ayb sidaasaa aada muxtamal u ah buu leeyahay si kastay ahaata laakiin waxay ka fahmeen a'imada tirmidi abu daawuud nasaa-i waxay ka fahmeen xadiidkan sida ibnu cabaasba uu fahmay in qolo walba aragtidooda ay ku soconayso ayb waana mas'alada lagu magacaabo ikhtilaafu lmaaalic ayb qaala alimaamu abu ciisa xadiidu bni cabaas xadiidun xasanu saxiixu gariib waalcamalu calaa hada alxadiidi cinda ahli اlcilmi camalku sidaan waayuu yidhi ahlucilmiga agtooda ana likulli ahli baladin ru'yatahum beled kastaa aragtidooda ayay leeyihiin waa kaas marka tirmidi xataa qowl kale maba sheegin qowlkan keliyo sheegay qowl labaadna ma sheegin waxaad moodaa marka qowlkanba in loo badan yahay isagoo saasu ka dhigaan camalku waa sidaanuu yidhi ahlu cilmiga khilaaf ka dambeeyana ma sheegin ciraaqi waliyudiin alciraaqi darxu tahriibka wuxuu sheegay idaa ru'ya bibaldatin bisha haddii beled lagu arko lazima ahlu jamiici albilaadi sown dadka buldaanta kaleo dhan inuu soom ku laasimayo wuxuu yidhi huwa madhabu malik wa abi xaniifata wa axmed waleyth bni sacdin aimada madhabtooda waayo saasuu sheegay tirmidina marka isaga laftiisaaba tilmaamo wuxuu yidhi tirmidi intuu xadiidkan keenay buu qowlkan keliya sheegay ka kalena ma sheegin meeshaas marka axmed in aada loo taxliiliyay u baahan tahay leanna xanaabilada iyagana waxaa mashhuurkaa agtooda ikhtilaafulmadaalica bal madaahibta akarkooda ikhtilaafulmadaalica ka xoog badan ayb intee marka isku aragti noqon karto inteensa isku aragti noqon karin iyadana war badan baa ku jiro warka ugu soo dhowna waxay tahay intii isku iqliim ah waa isku aragti shaam oo kale waa iqliim ciraaq oo kale waa iqliim yeman oo kale iqliim bay noqoneen wahaakada inagu marka meeshaan hadda aan joogno soomaaliya aragtideeda aragti noo haddii marka soomaaliya mle yacni meel ka mida haddii laga arko muctabarna aragtidaas ay tahay inta kale waa inay soomaan ikhtilaafulmadaalic marka la leeyahayna macnuhu maahan dadku bisha aragtideeda in la siyaasadeeyo maahan oo la yidhaha qolana ay tiraahda annaga qoladaas aa soontay annaga ma soomayno kuwa kalena ay yidhaahdaan maya kuwaanaa soomay annaga ma soomayno saasaa hadda qaalib ah ayb qola waxaa laga yaabaa bishii oo laga arkay jowhar inay yidhaahdaan maya ma soomayno annaga kooxdooda yacnii kooxdoodaan soomaynin haddaynan kooxdooda soomaynin soon ma jira wayn waxaas waa iska macangegnimo wayn macno badan ku fadhin dad kalena iyagoo dalkii oon lagaba soomanayn oo ummadda agtarkooda aynan soomanayn oo ay soddon shacbaan ay u tahay ayaa koox yar ay sooman tahay war maxaa idinku dhacay sacuudiga bisha laga arkay annaga sacuudigan la soomayna haddii waddan kale laga arka msmma soomaya xataa yani bisha sacuudiga halala soomayaan sacuudi iyo lama sheegin qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan yani bilaadu tawxiid iyo iyaan annaga la soomaynaa soonkuna sida uu keeni doono tirmidi yacni dadka aad la nooshahay inaad ku dhex jirto oo aada la bilowdo soonka lana dhammaysato sunnada saas hebel aan la soomaayo hebel haddaad la soontay yaa la ciidi hadhown kacbada maa kusoo tukanaya salaada ciid marka la gaaro ciiddii waa shicaar soonkii waa shicaar dad lala muujiyaa la rabaa khulaasatlqowl marka ummadda aada la joogto meeshay u badan tahay kula soon meeshay u badan tahayna kula af hal masjidoo dadka ka soocma iyo laba iyo ma fiicna ayb qaala marka ikhtilaafulmadaalicana de qowl ictibaar leh waayo waa kan tirmidiba hadda uu sheegayo maahan qowl daciif ayb dadka qaar waxay u malaynayaan iska khuraafo inay iska tahay kuwaa beri waxay nagu yiraahdeen warkii khuraafada maa wadaanay dhehkitaabada adiga khuraafada la dagaalanto iyo yacni a'imadii diinka laga soo gaarayba maba taqaanidba markaas waa kan tirmidigii hadda ku yaallo yacni saanu baabaynaya nasaa-igii baa baabaynaya abuu daawuudkiibaa baabaynaya marka khuraafadii iyo waxaa isaga kaa dhex yeacday iyo cilmigii sharciga ahba isaga kaa dhex dharmay qaala baabu maa jaaa maa yustaxabu calayhi liftaar wuxuu keeni doonaa asawmu yowma tasuumuun walfitru yowma tufdiruun wuuna fasiri doonaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed